xukunkan maanta ay ku dhawaaqday maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loo dhowrayey waxna uu ka dhan ahaa sayid cali macalin daa'uud oo ku eedaysnaa inuu gubay afadiisa oo uur lahayd una geeriyootay dabkii gubay oogadeeda marxuumadda geeriyoota ayaa lagu magacaabi jiray luul sheekh cabdilcasiis waxaana ay haysatay dhowr carruura oo agoon ahaa maxkamadda ayaa maanta ku dhawaaqday in sayid cali macalin daa'uud uu yahay dembiilo lagu helay inuu geystay dilkii xaaskiisa waxaana xukunka ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garsoore saalax cali maxamuud xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir iyadoo codsanaysa asbaabta sare ku xusan siwaa fursa qodobka siddeetan iyo afar xubnadiisa koowaad xarafkiisa ah ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka boqoliyo todoba xubnadiisa saddexaad ee dastuurka kumeelgaarka waxay eedeysaneen sayd cali macalin daa-uud kuweysa falgumbiyeedka ku xusan qodobka afar boqoliyo afartan safradiisa koowaad oo lala akriyay qodobka soddon iyo sagaalaad safradiisa koowaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay eedeysana sayd cali macalin daa-uud ku heshay falgumbiyeedka ku xusan qodobka afar boqol soddon iyo afar lala akriyay qodobka soddon iyo sagaalaad safradiisa koowaad xarafkiisa da ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay jimbiile sayd cali macalin daa-uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka afar boqol soddon iyo afar xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dul toogasho ah ahna qisaastii marxuumad ahna qisaastii marxuumad luul cabdicasiis maxamed xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay abukaate cali xalane oo difaacaya sayid cali macalin daa'uud ayaa saxaafadda u sheegay in xukunka maanta ay racfaan ka qaateen kadib shir jaraa'id uu ku qabtay gudaha maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda waxay soo saartay laba xukun xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya racfaan qaadasho annagu waxaan xaq u yeelannay in aan qaadanno xukunkii tilmaamaya racfaan qaadashada xukunkaa asaga ahna racfaanaan ka qaadannay waa mahadsantihiin ku dhawaaqista xukunkan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn indhaha loogu hayey waxaana hoolka maxkamadda tegay dad badan halka si toosana loogala socday warbaahinta maxalliga ah ee soomaaliya waana kiiskii ugu cuslaa oo ahaa mid ciqaaba oo hortaga garsoorka soomaaliya dhinaca kale meydka marxuumadda luul cabdilcasiis ayaa weli ku jira qaboojiye lamana oga goorta ay qoyskeeda ku dhawaaqayaan inay aasayaan waxaana horay aaskeeda ay ugu xireen inay sugayaan go-aanka ka soo baxa cadaaladda soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho